الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد باب اللباس أي هذا باب اللباس كان باب كي كساب سنا يعني هوغا أما دركا باب كدركا كساب سن وحوليها دركو وحمركا محرم أه ولا حاران تنميي يا وح مباحة أو شريعة مركا حلاليسي أي ليه وأنا من باب المعاملات أصلنا وحوا بابك معاملاتك ibaaxo oo wixii daliil xaaraantinimeeye aan loo helin waxaa lagu xambaaraa inuu mubaax yahay alaslu fi lmucaamalaati alibaaxa mucaamalaadka waxaa asal u ah ibaaxa ayaa asal u ah falaa yuxaramu ila maa xaramahu allah warasuuluh yacni lama xaaraantinimeynayana mooyaane wax ilaahay rasuulkiisa sala allahu alayhi wasalam uu xaaraantinimeeyey ka qaacida ahaanna waxyaalaha markaa la xaaraantinimeeyey waa wax loo xaaraantinimeeyey yacni dararka marka uu leeyahay imaa xaalan wa imaa ma'aalan marka tashabbuhyada ayaa ka mida gaaladoo kale waxay la gaarka tahay in la shabbaho waxaa ka mida labada jinsi inay isshabbahaan oo jinsiga kale wuxuu la gaar yahay inuu markaa kalana xidho oo raggu ay xidhaan markaa dharka dharka dumarku la gaarka yahay ama dumarku ay xidhaan dharka raggu la gaarka yahay ashyaada noocaasi waxay tahay waxyaalaha la xaaraantinmay dahabka iyo fidaduna asal waxay u tahay in marka waxa weeye ragga laga xaaraantinimeeyey dahabka iyo xariirta fidadana markaysaga ashyaa yar baa looga banneeyey oo marka kaatunnada iyo waxyaalaha la midka ragga waa looga banneeyey laakiin waxyaalaha markaa waaweyn waa mamnuuc bay markaa ka yihiin marka dahabka iyo xariirtuna calaa kulli xaal xidhashada la xidhanayo ragga waa laga xaaraantinimeeyey yacni xaaje laga maarmi waayaa marka waxyaalo dahabka ka mida loogu banneeyaa ee ragga sida waxa weeye markaa in ilkahoo kale markaa in la gashado yacni iliga hadduu ka dhaco ama markaysaga markaa qadar ka mida in markaa lagu xidho ama markaa yacni ilig dahaba in la gashado iyo xalaha la midka xadiidka shan boqol iyo afar iyo labaad can abi caamirin alashcariyi abi caamir waxaa laga soo wariyey oo alashcariyi yacni markaa ashcari ahaa yacni qabiilada markaa ashcariyiinta la yidhahdo ka mid a radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira layakuunanna ay wallaahi layakuunanna ka mid noqdeen min ummatii ummaddayda aqwaamun rag oo yastaxilluuna markaa bannaysanaya oo xalaashanaya alxira ee zinada yacni alxira waxaa la yidhaahdaa waa farjiga ayaa la yidhaahdaa waxaana loo jeedaa waxa weeye zinadii baa laga tilmaamaya sinaday bannaysanayaan oo xalaashanayaan waalxariira xariirtana waa bannaysanayaan rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wa asluhu fi lbukhaariyi xadiiska asalkiisuna waxa uu ku jiraa bukhaari ayaa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani waa xadiis yacni saxiixa ahlu cilmi badan baana saxiixiyey oo uu ka mid yahay bukhaari oo uu ka mid yahay ismaaciil oo mustakhrajkiisa isaguna ku saxiixiyey ibnu xibbaan ayaa saxiixiyey ibnu salaax ayaa saxiixiyey ciraaqi ibnu taymiya istiqaamadii iyo ibtaalu taxliilka labadabawaawi ibnulqayim oo igaasadiiyo taadiibka labadaba ku labadaba ku markaa saxiixiyaan leeyahay ibnu taymiya ayaa saxiixiyey waxaa markaa saxiixiyey nawawi waxaa saxiixiyey ibnulqayim ibnu kasiir ibnu xajar casqalaani sakhaawi ibnu cabdilhaadi muxararka albani saxiixada iyo aadaabu zifaafkaba intaaba marka waxa weeye waa markaa yani waa saxiixiyeen xadiidkan bukhaarina saxiixiisu ku soo arooriyey oo xadiidku isagoo musnada uu ku soo wariyey culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidka bukhaari waa mucallaq oo musnad ma aha ayay yidhaahdeen laakiin warka noocaasi waxa weeye waa kalad sawaabkuna waxa uu yahay xadiisku inuu musnad yahay waayo hishaam ibnu cammaar ayuu xadiiska bukhaari ka warinaya bukhaarina wuxuu odhanayaa qaala hishaam ibnu cammaar hishaam ibnu cammaarna shuyuukhdii bukhaari buu ka mid yahay wax tadliis la yidhaahdo bukhaari samayn maayo waxaanu yahay markaa tadliiska mid aad iyo aad uga dheer marka sidaas aawadeed yacni sawaabku waxay tahay xadiisku inuu yahay musnad oo uu ku xidhiidhsan yahay bukhaari laftiisa aanu mucallaq marka aanu ahayn siday marka ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen oo markaa ibnulqayim aljawsiya iyo culamo kaleba ay ka mid yihiin sida markaa albani oo kale marka xadiidku calaa kulli xaal sidaas ayuu markaa ku xidhiidhsan yahay calaa sabiili alfardi waaltaqdiir haddii laga soo qaado xadiidku mucallaq inuu yahay bukhaari agtiisa haddii sidaaba la qadaro siday markaa yacni culammada qaar sheegteen waxay tahay tacliiqaadka bukhaari waxaa loo qaybiyaa laba qaybood inuu yahay mucallaq majzuum ah oo uu jasmiyey oo cidda uu ka tacliiqiyey inuu gooyey iyo inuu siiqatu tamriid ku sheegay labadaasaa loo qaybiya hadduu waxa weeye markaa jasmiyo oo uu gooyo uu yidhaahdo wuxuu yidhi yacni markaa sidaasoo kale uu markaa gooyo oo u qadciyo xaalka noocaasa culammadu waxay yidhahdeen waa saxiixuunbay noqotaa bukhaari agtiisana saxiix bay ka tahay yacni marka waxa weeye kayrkiina saxiix bay ka tahay oo culammadu sidaasay markaa u qabaan marka tacliiqaadka bukhaari ee majzuumka ah ee bimacnaa waxa weeye uu yidhi wuxuu yidhi sidaas oo kale marka uu yidhi yacni waa saxiix bay marka ahlucilmigu yacni ay ku tageen waxaanu leeyahay dariiqyo kale lafteeda waa soo arooreen oo waxa weeye sariix ku ah yacni inuu xadiisku xidhiidhsan yahay haddii dariiqan markaa lagaba soo qaado inaanu xidhiidhsanayn dariiqyo waxa weeye xidhiidhsan oo aan ishkaal ku sugnayn oo saxiixa iyaguna soo arooray saas aawadee aad iyo aad buu ugu dheeraanayaa asheekhu alalbani xadiiskaas ka hadalka uu ka hadlaya ee uu caddaynaya inuu xadiisku saxiix yahay nuquulaad marka ahlucilmiga uu ka soo rarayana waa jiraan oo ibnulqayim iyo marka culamo kaleba uu ka soo rarayo marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiis waa marka waa saxiix waxaanu yahay xadiis yacni marka bukhaari iyo kayrkiiba yacni marka ku sugan agtiisa oo saxiixa yacni bukhaarina ku sugan isagoo musnada hadduu mucallaq yahayna mucallaqu waxa weeye noocii saxiixa ahaa ee aan saxiix mooyaane si kaleba noqonaynin ayuunbuu noqonayaa oo mucallaqii majzuumka ahaa dariiqyo kale oo marka waxa weeye musnada oo yacni sariix ku ah itisaalkana waa soo arooreen oo iyaguna saxiixa ahlu cilmiga badanaynu sheegnayna xadiiska waa saxiixiyeen intaa markaynu tilmaannay xadiisku waxa uu sheegayaa layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira waxaa loo soo wariyey alkhazza iyo alxira abu daawuudna waxa markaa ugu dhacday alkhazza waalxariira sidaas ba abu daawuud uu markaa yacni kitaabkiisa ku soo wariyey culamada qaarkood oo sidaas saxiixiyeyna waa jiraan oo yidhi sawaabku waa in la yidhahdo alkhazza waalxariira in sidaa la yidhaahdo ayaa sawaab ah oo marka waxa weeye yacni sidaas u dabdiyay waa jiraan laakiin waxa weeye sida markaa yacni sawaabnimada badan waa in la yidhahdo alxira waalxariira sida axmed maxamed shaakir iyo albani iyo markaa culamo kaleba ay ku tageen oo waxa weeye bukhaari nusakhiisoo dhan waxay ugu dhacday buu marka axmed maxamed shaakir odhanaya alxira oo waxa weeye si kale uguma dhicin oo alkhazaa uguma dhicin marka riwaayada sawaabkii waa alxira xirana farjiga ayaa la yidhaahdaa xarxun axraax baa la yidhaahdaa sida farkhun afraakh xurayx baa lagu jamciyaa laakiin laamulkelima waa la xadfay oo markaysaga waxaa ligayri cillatin tasriifiya ayaa loo xadfay marka waxa weeye zinada ayay xalaashanayaan baa loo jeedaa zinada ayay xalaashanayaan ayaa loo jeedaa istixlaalkana ahlucilmigu culammada ahlu sunna waxay u qaybiyaan laba qaybood inuu yahay istixlaal ictiqaadiya iyo inuu yahay istixlaal camaliya labada qaybood ayaa markaa loo qaybiya istixlaalka ictiqaadigii waa kufri akbar amaa waxa weeye istixlaalka camaliga oo looga jeedo in shaygii waxa weeye la yska daa'imo ama waxa weeye loo sameeyo sidii wax xalaal oo kale markaysa waxa markaa la yskaga noqnoqdo laakiin la ictiqaadsan yahay inuu xaaraan yahay la ictiqaadsan yahay ta noocaas iyadu waxa weeye waa fisqi ee ma aha marka isagaa shay yacni kufri akbar oo milladda lagaga baxayo iyadu ma aha ahlu cilmiguna sidaas bay u qaybiyaan istixlaalka inuu ictiqaadi iyo camali u qaybsa ama istixlaal akbar iyo istixlaal asqar waxaa jira wax leeyahay istixlaalun duuna istixlaal sida loo yidhaahdo kufrun duuna kufrin ayaa waxaa jira wax la yidhaahdo istixlaalun duuna istixlaal yacni marka wax la yidhaahdo ayaa markaa jira marka leeyahay istixlaal ictiqaadiyana macnaheedu ma aha in waxa weeye looga jeedo keliya in qalbiga laga ictiqaadiyo yacni inuu shaygaasi xalaal yahay noocaasoo keliya in markaa laga tilmaamayo ma aha ee taasi waa ka mid waxaa kaloo istixlaalka ictiqaadigaa soo gelaya hadduu ikhtiyaaran u yidhaahdo shaygaasi waa bannaan yahay yacni iyaduna waa istixlaal ictiqaadiya waana kufri akbar wakadalik waxaa soo gelaya hadduu leeyahay waa ogahay inuu ilaahay xaaraantinimeeyey laakiin anigu marnaba yeeli maayo marnaba midaan qirayo oo yeelaya ma aha nooca caynkaasay mucaanadadu ku sugan tahay yacni isaguna istixlaalka ictiqaadigu ka mid yahay sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba uu markaa waxa weeye mas'aladaas yacni uu ku tafsiilinayo o ku caddaynayo yacni kutubtiisa markaa qaarkood sida saarimulmasluulka oo kale yacni aad iyo aad ugu markaa balballaadhinayo waxaa kaloo xadiidku inoo sheegayaa in xariirta lafteeda inay rag banaysanayaa jiraan waa aqwaam yacni waa jamcu qawm qawmna waxaa la yidhahdaa markaa ragga ayaa loo isticmaalaa laa yaskar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaa'un min nisa'in casaa an yakunna khayran minhunna qawmun waxaa looga jeedaa bimacnaa rijaal ayaa looga jeedaa marka waxaa weeye ashyaada xadiisku sheegay waxay u qaybsamaan wax rag iyo dumarba xaaraan ka ah sida zinada oo kale iyo wax markaa ragga oo keliya xaaraan ka ah sida xariirta oo kale sida xariirta oo kale xariirtana waxaa loo jeedaa waa xariirta waxa weeye xayawaaniga ee bimacnaa waxa weeye xayawaanaadka qaarkood ay markaa yacni dhalaan ayaa markaa looga jeedaa oo waxa weeye ashyaada qaarkood bay markaa yacni cunayaan markaasaa waxa weeye dirxiyada iyo dirindiiraha iyo waxyaalo ka mida ayaa dabeedna markaysaga waxa ay sii daayaan ee xagga dambe ay ka sii daayaan taasaa waxaa laga sameeyaa xariirta ayaa laga sameeya marka xariirta la xaaraantinimeeyey waa taa xayawaanka ka soo jeeda ee waxa weeye taas weeyaan taas weeyaan xariirta markaa la xaaraantinimeeye sharcigu uu xaaraantinimeeyey wey riwaayada abu daawuud markaa ma sheegayso ashyaa kaloo lasii raaciyey laakiin riwaayada markaa bukhaari waxay sheegaysaa yastaxilluuna alxira waalxariira waalkhamra waalmacaazif yacni markaa laba shay oo kalena waa ku daraysaa khamrigay xalaashanayaan oo bannaysanayaan waxay kaloo bannaysanayaan almacaazif aaladaha markaa lahwiga kamannada iyo durbaanada iyo waxyaalaha noocaasana waa bannaysanayaan almacaazif waxaa looga jeedaa aalaatu lmalaahi aalaadka lahwiga ee markaa la garaaco sida kamannada iyo durbaanada iyo ashyaada la midka ah ayaa markaa macaasiftana la yidhaahdaa marka taasna waa bannaysanayaan oo waa xalaashanayaan siday markaa ku bannaysanayaan ashyaadaas waxay tahay ama waxa weeye sidoodaba inay iska xalaashadaan oo markaa iska bannaystaan bay noqonaysaa ama waxa weeye ta'wiil inay ku bannaystaan ta'awul ay wax ta'awulayaan ta'awul ay wax ta'awulayaan inay ku bannaystaan bay markaa noqonaysaa yacni markaa mid waliba waa markaa soo gudagelaysaa markaa xadiidka oo waa ka mid waana markaa dhacday ashyaadan uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay in markaa waxa weeye ummadda cid ka mid oo xalaashatay inay markaa jiraan waa dhacday oo waxa weeye markaa hadday tahay zinada yacni dad badan baa markaysagaa iska bannaystay yacni waxa weeye istixlaalku ha noqdo nooc ictiqaadiya ama noocii camaliga ahaa yacni markaa nooca camaligu waa badan yahay nooca ictiqaadigana waxa weeye dadka qaarkood oo ku dhacayaa waa jiraan laakiin nooca ictiqaadiga istixlaalka ictiqaadiga waa kufri akbar saynu hore aynu u soo sheegnay laakiin nooca camaligaabaa badan oo camal ahaan in laysaga bannaysto oo layska daa'imo zinadii oo yacni markaa waxa weeye mihnadii iyo shaqaba laga dhigto ta noocaasi waxa weeye waa dhacday dad fara badan ayaana markaa sameeyey dad fara badan ayaana markaa ta noocaasa yacni sameeyey waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa riwaayada walmacaazifa markaa lagu daro oo bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey in waxa weeye kamannada aalaadka markaa muusigga iyo inay xaaraan yihiin oo aynay bannaanayn durbaanada iyo muusigga iyo waxyaalaha noocaasee la tumaa inaynay iyaguna bannaanayn oo ay xaaraan yihiin oo shareecada islaamka aynay ku bannaanayn baa laga qaadanaya marka mar haddaynay bannaanayn oo ay xaaraan yihiinna in laga shaqeeyo iyo in markaa yacni la ficil ahaan loo sameeyo iyo in la dhegaysto midnaba ma bannaana midnaba yacni ma bannaana muusigga iyo waxyaalaha noocaasa in la dhegaysta waa xaaraanoo ma bannaana in laga shaqeeyo oo markaysa wax markaa yacni ficilkaa la sameeyo markaa ma bannaana in lacag lagu qaataa markaysaga xaaraan weeye lacagta lagu qaadanayaana xaaraan weeye kamannada iyo waxyaalaha noocaasa tumitaanka markaa la tumayo yacni markaa sidaas ayaa waxa weeye ay markaa ku tusinaysaa heesaha iyo waxyaalaha noocaas ee kamanada markaysaga waxa markaa lala tumayana culammada qaarkood waxaabay ku soo naqliyeen ijmaac inaynay bannaanayn ijmaac baabay ku soo rareen inaynay markaa bannaanayn markaa qowl shaad ah oo odhanaya waxa weeye ibnu xasmi uu ku simbirixday oo odhanaya waxa weeye markaa kama cadda xadiisku inuu xaaraantinimeeyey ama xadiiska isagu waa daciifiye laakiin qaar atbaacdiisa ka mida ay yidhahdeen kama caddo majmuuca loo jeedaa sidaa odhanayaana waa jira tadciifka u isagu xadiiska daciifiyeyna wax maxala ma aha waayo a'immadii xadiiska waa saxiixiyeen waa saxiixiyeen xagga markaa istidlaal ahaanna afarta umuurada la ysku cadfay afartuba inay xaaraan yihiin bay markaysagaa noqonaysaa marka laysu geeyo keliya xaaraan iskuma noqonayaan laakiin waxa weeye mid weliba gaarkiisa ayuu xaaraan u yahay sidaas yada ah ayaa waxa weeye yacni markaa laga qaadanaya marka adilo badan baana markaa heesaha iyo kamanada iyo waxyaalaha noocaasa yacni diidista ay diidayaane xaaraantinimaynayaan ku soo arooray oo aayaad qur'aaniya waa laga deliishaday axaadiis fara badan oo nabawiyana waa ku soo aroortay culammaduna markaysagaa musannafaad bay ka qoreen ama kutubta ay qoreen bay aad ugu dheeraadeen yacni waxa weeye ibnulqayim baana markaa ka mid a culammada aadkiiyo aadka ugu tawasucay masalada noocaasa istidlaalaadkeeda aad iyo aad marka waxa weeye yacni uga hadlay yacni inay heesaha iyo waxyaalaha noocaasi aynay bannaanayn oo wax bannaan aynay marka ahayn culammada qaarkood oo kutub gaara ka qorayna waa jiraan oo uu ka mid yahay sheikhulalbani yacni taxriimu aalaati adarab yacni risaaladda la yidhaahdo ayaa ka mida marka isaga waxyaalaha yacni laga qoray oo baabkaas marka laga hadlayo shubuhaadka qolyaha markaa banneeyeyna ee ku simbirrixdayna yacni marka waxa weeye bayaaminaya oo radinaya marka xadiidkani waxa uu ka mid yahay mucjizaadka rasuulka sala allahu alayh wasalam waayo waxaan dhicin buu ka warramay inay dhici doonaan dabeedna marka waxa weeye waa dhaceen marka taasina waxay ka mid tahay mucjizaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam bay ka mid tahay xadiidka shan boqol iyo shan iyo labaatan wa can xudayfata radia allahu canhu xudayfa waxaa laga soo wariyey qaal inuu yidhi naha nabiyu sala allahu alayh wasalama nebigu wuxuu reebay an nashraba inaannu cabno fii aaniyati aldahabi waalfida weelka dahabka iyo fidada inaannu ku cabno yacni ayuu markaa nebigu noo diiday oo naga reebay wa an na'kula fiiha inaannu wax ku cunno weelka dahabka iyo fidada ayuu nebigu naga reebay sala allahu alayh wasalam wa can lubsi alxariiri waaddiibaaji waxaa kale uu nebigu naga reebay sala allahu alayh wasalam in xariirta markaa xidhashada la xidhanayo iyo diibaajka oo nooc xariirta ka mid oo xariirta nooceeda adag inaannu xidhanno ayuu naga reebay wa an najlisa calayhi inaannu xariirta ku fadhiisanno waa naga reebay rawaahu albukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkana waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam yacni waxa uu tilmaamayaa xudayfa in nebigu sala allahu alayh wasalam yacni nahiyey oo uu diiday weelka dahabka iyo fidada in waxna lagu cuno waxna lagu cabo nahyiguna waxa uu yahay markaa taxriim buu faa'iideeyaa alaslu fi nahyi annahyu fi lasli yacni altaxriim ama annahyu yaqtadi ataxriim nahyigu wuxuu keensadaa xaaraantinimayn oo shayga nebigu reebo sala allahu alayh wasalam haddaan la helin daliil banneeyey waxa lagu xambaaraa in xaaraan yahay baa lagu xambaaraa markaa sidaas aawadee weelka dahabka iyo fidada in wax lagu cuno ama wax lagu cabbaa ma bannaane waa xaaraan yacni kumana gaar aha taxriimka uu xaaraan ka yahay ragga oo keliya ee rag iyo dumar yacni markaa waxa weeye dhammaantood xaaraan waxa ka ah inay dahab iyo fido weel ah inay wax ku cunaan xaaraan buu ka yahay oo uma bannaana dumarkana uma bannaana raggana uma bannaana sidaas yada ah ayaynay ugu bannaanayn fidadu waxay tahay waa nooc marka macdan ah waa nooca qalinka la yidhaahdo amaba silfarta la yidhaahdo nooca caynkaasa markaa weeye waa noocii lacagta daraahimta laga samayn jiray waagii hore taas markaa weeyaan marka weelka dahabka iyo fidada sidaasuu nebigu u reebay sala allahu alayh wasalam isticmaalaadka kale ma la diidaya mise lama diidayo jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen yacni waxyaalihii aan ahayn wax cunitaan iyo wax cabbitaan ee isticmaalaadka kalena waxay yihiin markaa midaan waxa weeye aan markaa bannaanayn weeye ayay markaa yidhaahdeen waxa markaa laga soo reebayaa un xidhashada la xidhanayo oo dumarka markaysa waxa markaa loo banneeyey si caama loogu banneeyey iyo ragga oo waxa weeye fidada inteeda yar sida kaatumada iyo waxa la midkaa yacni markaa loo banneeyey waxaa kaloo uu xadiidku sheegayaa in xariirta nebigu sala allahu alayh wasalam inuu reebay xariirtana waxaa laga reebo oo loo diiday oo keliya ragga ayaa loo diiday amaa dumarka waxa weeye waa u bannaan tahay xariirta inay xidhaan waa u bannaan tahay oo iyaga looma diidin laakiin raggu inay xariir xidhaan iyaga markaa uma bannaana xaaraan bay ka tahay xariirta markaa ragga loo diiday ee laga xaaraantinimeeyeyna waa xariirtii hore ee asliga ahayd ee waxa weeye xayawaanka ka soo jeeday yacni xariirtaa weeyaan ee waxa weeye xayawaanaadka qaarkood ay markaa waxa weeye xagga dambe ka sii dayn jireen oo deedna taa la ururin jiro laga samayn jiray xariirta noocaasa ee xayawaaniga ah weeyaan tiya markaa xaaraanta ee markaa yacni ragga laga xaaraantinimeeyey ama waxa weeye ta nabaataadka iyo dhiraha qaarkood laga sameeyo oo loo ekaysiiyo xariirtii hore ee asliga ahayd loo ekaysiiyaa taas culammadu waxay yidhaahdeen xaaraan kama aha markaysagaa raggu inay xidhaan xaaraan kama aha sheekh marka waxa weeye bassaamna tawdiixulaxkaamka waa ku markaa balballaadhinaya yani yani masnuuca oo sinaaciyo layska sameeyey inay markaa tahay yani waxa ilaahay xaaraantinimeeyey rasuulkiisun baana xaaraan ah marka waxa weeye in looga qiyaastaana ma suurowdo tii hore looga qiyaastaana yacni markaa ma suurowdo marka waxa weeye iyadu xaaraan ma aha ee waa bannaan tahay xidhashada raggu ay xidhaan xariirta sinaaciga ee nabaadka laga sameeyey amaa ta xayawaanigae asliga ah ta caynkaasa weeye ta ragga laga xaaraantinimeeyey weeyaan inuu istixbaabayo waxoogaa markaysaga fadilayo in xariirta nabaatigaa raggu aynay xidhan waa jirtaayoo asbaabo dhowra oo ilaa afar markaa sababood uu taxayo yacni markaa sheekh basaam raximahullah sheekhu dhowaane ayuu markaa dhintay oo waxa weeye markaa ilaahay yacni markaa naxariis iyo dembi dhaaf ha loo weydiiyo marka waxa weeye waxa markaa uu tilmaamaya ilaa afar sababood oo saddex ka midii saddex daraa'ic ay tahay oo waxa weeye in dadku mala xun ay ka maleeyaan iyo in waxa weeye ay u sababi karto waxa weeye xariirta kale asligaa inuu xidho iyo yacni ashyaa noocaas ah yacni markaa uu tilmaamayo yacni markaa ayuu wuxuu fadilayaa inaan la xidhan ha yeeshee markaysaga uu tasriixinaya inay markaa bannaan tahay ahlu cilmi kaleo iyaguna saas yadaa u sheegayna waa jiraan oo sheikhulalbani laftiisa silsilatu axaadiisi saxiixa waxa uu ku sheegayaa xariirta shareecadu xaaraantinimaysay ragga ka xaaraantinimaysay inay tahay ta xayawaaniga ah ee xayawaanaadka qaarkood ay xagga dambe ka sii daayaan ama waxa weeye xariirta nabaatiga ee dhiraha qaarkood laga sameeyo ta noocaas iyadu taxriimka waxba kagama sugna ee waxay tahay marka mid bannaan oo raggu inay xidhaan yacni u bannaan weeyaan marka xariirta xidhashada la xidhanayo xaaraantinimaynta laga xaaraantinimeeyey ragga waxa markaa kale oo soo gudagelaya yacni markaa in la goglado ama lagu fadhiisto ashyaada noocaasa xidhashada lafteeday ka mid tahay si gaarana waa loo sii xuso wa an najlisa calayhi yacni waxa weeye waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam wa kadalika diibaajku nooc xiriirta ka mida ahaaday sheegista la sheegayna waxay tahay min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaaraba shay guud lagu cadfayaa waxa weeye oo si gaara ayaa loo sii xusayaa markaa fadhiisadka lagu fadhiista ama goglashada la goglade lagu seexdaana yacni raggii waxay tahay mid ka xaaraan ah ayay markaa tahay mid ka xaaraan ah ayay tahay saaasaynay qabaan jamaahiiru ahlicilmi ay markaa qabaan qowl adigu markaysagaa shaad ah baa culammada qaarkood laga sheegay sida xanafiyadoo kale inay yidhaahdeen fadhiisadka lagu fadhiistaa iyadu xidhasho ma aha marka waa bannaan tahay xadiiskan baana markaysagaa radinaya qowlkooda oo waxa weeye tilmaamaya inuu waxa weeye qowl saxa aanu ahayn xadiidka laga qaadanayo ayaa xadiidka laga qaadanaya in markaa fadhiisadka lagu fadhiistaana xidhasho ay tahayna waxa markaa yacni lafteeda loo hayaa adilo oo waxa weeye faqumtu ilaa xasiirin lana qad iswadda min tuuli maa lubis xadiidka saxiixa ku soo arooray yacni xasiirkii oo kale markaysaga waxa lagu magacaabay in la xidhay in la xidhay ayaa lagu magacaabay yacni waxa weeye markaa xasiir bimacnaa caw madoobaatay yacni inta la xidhay badnaanshaheeda bimacnaa inta lagu fadhiistay fadhigii lagu fadhiisanayaa waxaa lagu tilmaamay nooc xidhashada ka mid ah inay markaa tahay marka waxa weeye calaa kulli xaal waa muxaram oo ma bannaana in waxa weeye raggu ay gogladaan xariir inay huwadaan inay xidhaan inay ku fadhiistaan intaa midnaba markaysaga uma bannaana xadiiska shan boqol iyo lix iyo labaatan waa can cumara radia allaahu canhu cumar ibnu khadaab waxaa laga soo wariyey ilaahay markaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi naha nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu reebay can lubsi alxariiri xidhashada xariirta la xidho ayuu reebay ilaa mawdica isbicayni aw halaasin aw arbaca yacni marka waxa weeye xidhashada xariirta la xidho ayuu nebigu reebay ilaa mawdica isbicayni yacni markaa qadarka laba farood mooyaane aw halaasin ama saddex farood mooyaane aw arbacin ama afar farood mooyaane qadar afar farood wax la eg mooyaane wax kale waa xaaraantinimeeyey in markaa waxa weeye la xidho oo ay raggu xidhaan muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba ay isku waafaqeen oo soo wada wariyeen wallafdu limuslimin lafdiguna wuxuu u sugnaaday muslim ayuu markaa u sugnaaday isbicayni waxa markaa yani waa muhallasul yani ba'da iyo hamzadu labadu mid waliba saddexa xarakaa la xarakaynaya marka sidaas aawadeed sidaad u akridaba eed u xarakaysaba ku khata'imaysid haddaad usbucayni tidhaahdo haddaad asbacayni tidhaahdo haddaad isbicayni tidhaahdo haddaad xarakada kala beddesho oo waxa weeye ta hore hoos dhigto ta kale kor dhigto wahaakada sagaal luqa ayaa ku bannaan sagaal luqo ayaa ku bannaan sidaad u dabdisaba calaa kulli xaal yacni marka waxa weeye ba'da iyo hamsada sidaad u xarakaysaba ku khata'imaysid xadiidkanna waxa uu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam xidhashada xariirta la xidho inuu ragga markaa u diiday oo uu ka soo reebay oo keliya ilaa qadarka afar farood wax gaadhaaya afar farood wax gaadhaaya laakiin wixii intaa ka badan waxa weeye xadiisku wuxuu tilmaamayaa inay manhi tahay oo la reebay ayuu markaa tilmaamaya xariirtuna waxay markaa leedahay marna waa khaalis oo waa saafi marna waa makhluudun bikayriha oo wax kalaa lagu khalday xariirta marka xayawaaniga yani laga sameeyey xayawaanka ka soo jeedaa haddii ay saafi tahay waa la ysla ogolyaho laysku waafaqsan yahay ragga inay xaaraan ka tahay xariirtaa xayawaaniga ahi haddii ay ku dhafan tahay wax kaloo aan markaa xariir ahayn ay ku dhex jiraan xaaladda culammadu waxay ka leeyihiin aqwaal culammada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii markaa waxa weeye xariirta iyo waxa kale marka laysu eego xariirtu ay fara badan tahay oo ay iyadu haalib tahay oo waxa kale laga badan yahay xaalka noocaasa xaaraan bay ka tahay markaa raggii taana waa la ysla ogol yahay haddii xariirtii ee yacni haalibka laga leeyahay oo waxa kale ee ku dhex jiraa ay xariirta ka fara badan yihiin xariirtuna ay yar tahay xaalka noocaasa jamaahiiru ahlilcilmi waxay ku tageen inay bannaan tahay raggu inay xidhaan sidaas yadaa bay ku tageen waxaana yidhaahdeen haddii waxa weeye xariir saafiya aynay ahayn haalibna xariirtu aynay u ahayn shaygu waa xariir la odhan maayo bay yidhaahdeen sida ibnucarabiba marka uu yidhi ibnucarabiba taasuu deliishaday waa xariir la odhan maayo marka sidaas aawadeed daliilkii markaa diidaya xariirta in la xidho ma gudagelayo sidaas yada ah ayay waxa weeye ay yidhaahdeen xadiidkan oo kalena markaa waa awiileen oo waxay yidhaahdeen yacni afar farood qadarkeed mooyaane waxaa lagu xambaarayaa meeshii kastaba afar farood qadarkeed mooyaane bimacnaa waxa weeye marada marka isagaa gees kasta oo ka mid a in waxa weeye afar farood yacni qadarkeed yacni in markaa aynay ka badnayn marka waxa weeye hadday saas noqotona waxa weeye waxay markaa noqonaysaa in marada oo dhan marka laysu geeyo afar farood aan loo eegeyn yacni ayay noqonaysaa bay yidhahdeen daa'ifa ahlucilmiga ka midna waxay ku tageen oo yidhaahdeen maye waxa weeye marada waxaa loo eegayaa haddii xariirtu yacni afar farood ama wax ka yar ay tahay xaalka noocaasa waa bannaan tahay in la xidho laakiin afar farood qadarkii ka badan haddii ay ku sugan tahay oo xariiri marada ay ku jirto in la gashadaa ma bannaano oo raggu ay gashadaan ayay markaa yidhahdeen ibnu daqiiq alciid iyo culamo kaleoo la mida ayaana sidaas yadaa ku tegey waana qowlka sawaabka ah bacdi kaleoo markaa afarta ka yareeyeyna waa jiraan oo yidhi waxa weeye saddex farood yacni wixii markaa waxa weeye ilaa saddex farood gaadhaya ayaa bannaan qadarkii gaadhaya laakiin wixii ka badani ma bannaana sidaana haadawiyada ayaa markaa laga soo naqliyey marka waxa weeye calaa kulli xaal qowlka markaa waxa weeye sawaabka ahi ee xadiidka waafaqsani waa qowlka markaa odhanaya ilaa qadarka afar farood ayaa bannaan haddii xariirtii wax kale ku dhex jiraan xariirta qadarkaasaa ka bannaan laakiin qadarka xariirtae ku jirta haddii afar farood ay ka badato wuxuu noqonayaa markaisaga muxaram xidhashada la xidhanaya oo ma bannaana ilaa mawdica isbicayni waxaa lagu fasirayaa bimacnaa ilaa qadra usbucayni yacni qadarka waxa weeye laba farood mooyaane aw halaasin aw arbac awduna lishaki ma aha ee waa litakhyiir waa dooransiin weeye ee ma aha shaki marka awdu ma aha xadiidka shan boqol iyo toddoba iyo labaatan wa can anasin radia allahu canhu waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqday ana nabiya sala allahu alayh wasalam nebigu rakhasa licabdiraxmaan ibni cawfin inuu u ruqseeyo oo u banneeyey cabdiraxmaan ibni cawf iyo wazubayri zubayr ibnu cawaam fii qamiisi alxariiri qamiis xariir ah inuu markaa u banneeyey oo u ruqseeyey fii safarin sadcaal gudihii inuu ugu banneeyey min xikatin ay min ajli xikatin yacnii isxoq daraaddii oo kaanat bihimaa labadooda ku sugnayd iscuncunay iscuncunayeen daraaddeed ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ugu banneeyey inay waxa weeye qamiis xariira inay xidhaan ayuu markaa u banneeyey muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay oo bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen xadiidkanna waxa uu sheegayaa in waxa weeye ragga xariirtii laga xaaraantinimeeyey haddana waxa weeye lilxaaja yacni baahi markaa waxa weeye laga yacni xoogaa markaa xaajo daran in markaa waxa weeye loo xidhan karo oo haddii waxa weeye isxoq iyo wax la mida ama dawa ahaan oo kale ay tahay in xariirta markaysagaa loo xidhan karo oo raggu ay u xidhan karaan ayaa markaa xadiidku uu ku tusinaya waxaana ku soo arooray riwaayo kale oo sheegaysa yacni waxa weeye fii ghazaatin lahumaa oo xadiisku markaysaga waxaan markaanu xiko sheegin oo uu yidhi markaysagaa dagaal markaysaga ay ku jireen daraaddeed buu ugu banneeyey taasna culammada qaarkood baa ka qaatay oo waxay yidhaahdeen in waxa weeye jihaadkoo kale yacni xariirtii markaa inay raggu xidhaan waa u bannaan tahay xariirtii inay raggu xidhaan waa markaa u bannaan tahay ayaa markaa taasna culammada qaarkood ay ka daliishadeen marka waxa weeye sababta markaa yacni xidhashada loogu banneeyey xariirta ay xidhanayaan waa in xariirtu marka iscuncunka wax ka tarayso isxoqa iyo iscuncunka qofku marka waxa weeye uu leeyahay yacni markaa yacni caaro iyo waxyaalo la mid ah caaro oo kale marka uu leeyahay uu caaroonayo ama uu isxoqayo yacni ta noocaas oo kale waa in xariirtu ay wax ka tarayso marka taritaanka ay wax ka tarayso daraaddeed ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam ugu banneeyey lagamana qaadanayo shay kastoo xaaraan ah in waxa weeye dawaaan ay u bannaan tahay laga qaadan maayo ee ashyaada la xaaraantinimeeyaa kala kala duwan oo wax loo xaaraantinimeeyey yacni israaf iyo khuyalaa iyo wax loo xaaraantinimeeyey yacni cillooyin kale yacni markaa loo xaaraantinimeeye farqi bay kale leeyihiin oo waxa weeye adraarta baaliqa ay leeyihiina kale loo xaaraantinimeeyey sida caqliga inay suulinayaan iyo waxyaalo la mida dee waa kala duwan yihiin marka sidaas aawadeed yacni waxa weeye lagama qaadanayo oo qiyaas ahaan yacni lama qiyaasanayo in waxa weeye shaygii kasta ee xaaraana ee dawo markaa loogu baahdo in la ysku dawayn karo markaysagaa lagama qaadanayo waayo nebigu sala allahu alayh wasalam yacni waxa weeye waxa uu yidhi tadaawu walaa tadaawu bixaraam isdaweeye xaaraanna ha isku dawaynina yacni waxa kaloo markaysa waxaan markaa nebigu sala allahu alayh wasalam la weydiiyey khamriga oo dawa ahaan loo isticmaalo dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi innaha laysat bidawaa walaakinaha daa yacni waxa weeye dawa maahe waa cudur buu yidhi nebigu sala allahu alayhi wasalam marka waxa weeye calaa kulli xaal maqaamkeeda ayaynu ugu tegi doonaa arrinkan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ruqsadani waa mid cabdiraxmaan ibnu cawf iyo zubayr ibnu cawaam u gaar ah laakiin sabaabku waxay tahay waa inaynay u gaar ahayn ee ay waxa weeye ciddii sababtii oo kale ay ku timaado ama cilladii oo kale ciddii ay ku sugan tahay inay u bannaan tahay inay iyaguna markaa xiriirtii ay xidhaan oo haddii waxa weeye caaro iyo iscuncuniyo uu leeyahay yacni wax kaleoo markaa ka jebiyana uu markaa xaaladda aanu haynin inuu xariirtaa xidhan karo ayaa xadiisku uu daliil u yahay oo laga qaadanaya waayo markaysa waxaan markaa khusuusiyada leeyahay hebel iyo hebel bay ku gaar tahay waxay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay wax daliilana markaysagaa looma hayo wax daliilana yacni markaa looma hayo xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo labaatan oo can caliyin radia allahu canhu calih waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi kasaani nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu huwiyey xullatan yacni isku joog siyaraa'a yacni liidad markaa yacni cawlan leh siyaraa'a bimacnaa liidad cawlan yacni markaa leh ayuu markaa i huwiyey fa kharajtu fiiha bimacnaa waa i siiyey weeye fa kharajtu fiiha waan markaysagaa waan markaa waa baxay aniga oo waxa weeye yacni gashan ayaan markaa baxay fa ra'aytu alghadaba markaasaana cadho ka arkay fii wajhihi nebiga sala allahu alayh wasalam wejigiisii ayaan markaa cadho ka arkay fashaqaqtuhaa bayna nisaa'i waxaan markaa yani waa dildillaaciyo waa jeexjeexay bayna- bayna nisaa'i yani dumarkaygii baan markaa u jeexjeexay buu yidhi muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen wa haadaa lafdu muslim kanna waa lafdigii muslim weeyaan marka siyaraa'a waxay tahay waxa weeye fiiha khutuudun sufrun bimacnaa waxaa ku sugan liidad yacni cawlcawlan ayaa markaa ku sugan markaa ee weeyaan marka nebigu sala allahu alayh wasalam markii hore kuma odhanin yacni ha xidhanin ee waxa weeye markaa dumarka u qaybi ama dumarka sii kuma odhanin nebigu sala allahu alayh wasalam waa u dhiibay uun dabeedna wuxuu u qaatay dhiibitaanka loo dhiibay inay tahay in loo banneeyey inuu xidho markaasuu xidhay xidhashaduu xidhayna nebigu sala allahu alayh wasalam wejigiisii baa isbeddelay oo cadho ka muuqatay yacni karaahiye uu karaahiyaysanayo ayaa ka muuqatay nebiguna sala allahu alayh wasalam hadduu wax diido wejigiisa ayay ka muuqan jirtay waxa uu karaahiyaysanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam baa waxauu yidhi yacni kuuma siinin yacni litalbasaha si aad u xidhato yacni markaa u- kuuma siinin markaa shaqiiqaha khumuran bayna alfawaatimi jeexjeex buu yidhi oo faadimooyinka u kala jar buu yidhi faadimooyinka u kala jeex marka waxa weeye waa dumar markaa qaraabadiisa ah, iyo zawjadiisii ayaa markaa soo gelaysa marka dhowr faadumo ayaa markaa fawaatimta looga jeedaa faatima binti asad waa hooyadii oo faatimaa la odhan jiray faatima binti muxamedna waa zawjadiisii oo waa markaa ina rasuul sala allahu alayh wasalam yacni faatima eh, binti xamza waa inadeertii oo waxa weeye marka waxa weeye faatima binti xamza inadeertii markaa weeyaan imra'atu caqiil laftiisa faat- lafteeda faatima la odhan jiray faatima ayaa la odhan jiray marka faadimooyinka u kala jeexjeex buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam marka fashaqaqtuha bayna nisaa'i riwaayo kale lafdi kale waxaa ku soo arooray fashaqaqtuha bayna alfawaatimi waxaan u kala jeexay faadimo- faadimooyinkii ayaan u kala jarjaray ayuu markaa u yidhi marka xadiiskanna waxa weeye waxa uu sii akidayaa oo sii sii adkaynayaa in waxa weeye xariirtii raggu aynay xidhanaynin ayuu markaa sii adkaynaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa yacni jawaazu ta'khiiri lbayaan can waqti alkhitaab inay markaa bannaan tahay in bayaanka iyo caddaynta laga dibdhigo waqtiga khitaabka ee markaysa waxaan markaa la hadlaya ee ummadda ama yacni qofka lala hadlayo in waxa weeye bayaankii iyo caddayntii in laga dibdhigo in markaa ay bannaan tahay oo isla markii uu nebigu u dhiibayo kuma odhan dumarka u kala jeexjeex oo hadduu sidaa ku odhan lahaa dee maba xidheen laakiin markuu u dhiibay markaa ma raacin dumarka u kala jeexjeex nebigu sala allahu calayh wasalam ma raacin sidaas aawadeed ka aamuska uu ka aamusay xaaladaas ee bayaankii ka dibdhigay ayuu u qaatay inay u bannaan tahay inuu xidhaa markii dambe markaysaga uu arrinkii ku dhacay ee uu xidhay ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam yacni markaa uu u sheegay bayaankii oo u caddeeyey marka ta'khiiru lbayaani can waqti alkhitaab inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya mas'aladaana khilaaf baa ku sugan waana markaa yacni ee qawigu waa in waxa weeye ay bannaan tahay khitaabka caddaynta ah ee wax lagu bayaaminayo in laga dibdhigo wakhtigii markaa ruuxa lala hadlayey in xaaladaa laga dibdhigaa oo ilaa waqti alxaaja loo dibdhigaa inay bannaan tahay laakiin mas'alada la yidhaha ta'khiiru lbayaani can waqti alxaaja iyadu ma bannaana oo ijmaac baynay ku bannaanayn labada mas'alana waa kala duwan yihiin in wakhtigii khitaabka laga dibdhigo oo ilaa waqtulxaaja loo dibdhigo iyo in waqtulxaaja laga dibdhigo oo waxa weeye kitmaan iyo qarini ay ka dhalanayso labada mas'alo sidaas iyadaabay u kala duwan yihiin xadiiska shan boqol iyo sagaal iyo labaatan oo can abi muusa radia allahu canhu abi muusa alashcari waxaa laga soo wariyey ilaa raalli ah ka noqday ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaal rasuulka ilaahay inuu yidhi uxila adahabu walxariiru liinaasi ummatii waxurima calaa dukuurihim uxila adahabu dahabka waa la xalaaleeyey waa la banneeyey iyo walxariiru xariirta liinaasi ummatii ummaddayda kuwooda dhadig baa loo banneeyey waxurima waa laga xaaraantinimeeyey dahabka iyo xariirta ee calaa dukuurihim kuwooda labna waa laga xaaraantinimeeyey rawaahu axmedu imaam axmed baa soo wariyey wannasaa'iyu iyo nasaa'i waatirmidiyu wa saxaxahu tirmidina waa saxiixiyey oo waxau yidhi xadiisku waa saxiix culamo badan oo kale oo xadiiska saxiixisayna waa jiraan ee waxaa ka mida marka ibnu xasmi oo xadiiska saxiixiyey waxaa ka mida culammada kale ee saxiixisay ibnu khusayma ayaa ka mida Ee, ha yeeshee khusuuska xadiiskan abi muuse culammada qaarkood baa ee, cilleeyey oo waxay ku cilleeyeen inqitaac inuu xadiisku marka aanu xidhiidhsanayn ee, ayay markaa ku cilleeyeen oo sanadkiisa waxaa ku jira saciid ibnu abi hindin oo ka warinaya abi muuse abi muusena waxba kama maqal baa la yidhi sida daara qudni iyo ibnu xibbaan iyo abu xaatim iyo abu zurca iyo ibnu xajar iyo culamo kaleba ay sheegeen marka sidaas aawoodee xadiisku waa macluul oo waa munqatic bay yidhaahdeen ha yeeshee waxaa u markhaati kacaya axaadiis badan oo kale oo soo aroortay oo baabka ku soo aroortay oo ilaa sideed saxaabi ayaa laga wariyey yacni xadiiskan macnihiisa axaadiistaa soo aroortayna qaar ka kale oo ka xoog roon ayaa jira waxaa laga soo wariyey cali bn abi aalib oo nasaa-i iyo abu daawuud iyo ay soo wariyeen marka xadiiska cali bn abi aalib ibnu xibbaan laftiisu waa soo wariyey waxa uu sheegayaa xadiiskaasina ina haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii qadarkaasuu markaa sheegaya waxaana saxiixiyey markaa xadiidka cali ibnu xibbaan waxaa kaloo saxiixiyey cabdulxaq alishbiili waxaa kaloo cabdilxaq alishbiili uu ka soo roray cali ibnu madiini inuu yidhi xadiisku waa xasan rijaalkiisana waa la yaqaanaa oo bimacnaa cadaalad baa lagu yaqaanaa ha yeeshee ibnulqataan baa isaguna jahaala ayuu ku cileeyey ruwaadda qaar in marka ay jahaala ku sugan tahay laakiin culammadaasi marka waxay tilmaameen in marka aan wax jahaalo la yidhaahdaa aynay ku jirin qole cali ibnu madiini waxa uu tilmaamay cadaalad in lagu yaqaano ayuu tilmaamay waman carafa xujjatun calaa man lam yacrif waxaa kaloo baabka ku yimi xadiiska cuqbat bnu caamir oo bayhaqiya ay soo wariyeen xaafid ibnu xajarna uu taxsiiniyey oo uu yidhi sanadkiisu waa xasan marka uu yidhi ayaa marka kaloo baab ku soo arooray cumar bnukhadaab baa ta kale laga wariyey xadiis sanadkiisa dacfi yari ku sugan yahay oo uu ku jiro camr bnu jariir albajali yacni markaa dacfi yar baa ku sugan oo waxa weeye isaguna waa saalix liljabri in wax lagu kabo ama u wax kabo waa suurtoobi kartaa calaa kulli xaal duruqda uu xadiisku leeyahay ee kala duwan ee mutacadidka ah waxa marka aan laga shakinayn xadiisku inuu isquweynayo oo uu noqonayo markaa saxiixun ligayrihi inuu noqonayo waxaana markaa majmuuca markaa axaadiista marka laysu geeyo isku quweeyey shawkaani iyo sancaani iyo albaani iyo baa isku quweeyey oo tilmaamay markaa inay isquweynayso albaanina waxa uu tasriixiyey saxiixun ligayrihi inuu noqonayo xadiiska markaynu garannay inuu markaa saxiix yahay macnaha uu sheegaya waxa uu inoo tilmaamayaa in dahabka iyo xariirta labadaba dumarka xalaal inay u yihiin oo loo banneeyey laakiin labka ciddii markaa lab ee rag ah bimacnaa waxa weeye in markaa iyaga loo laga xaaraantinimeeyey labada nooc xariirta asliga ah ee xayawaaniga ah iyo dahabka ragga xaaraan bay ka tahay ha yeeshee cumuumka xadiiska waxaa galay takhsiis oo waxbaa laga reebay oo waxaa laga khasisay xadiiskii horeynu soo aragnay ee tilmaamayay dahabka iyo fidada weelkooda inaan waxba lagu cabbin waxna lagu cunin dumarka markaa looma bannaynin sidaas aawadeed xidhashada la xidhanayo ee la isku qurxinayo ayaa loo banneeyey laakiin in weel dahaba iyo weel fidaa inay samaystaan ta noocaasi mid loo banneeyey ma aha ta noocaasi waa ka hadhan tahay marka la yidhi wa xurrima calaa dukuurihim waxaa laga qaadanayaa in markaa wax alla wixii lab in loo loo xidho xariir iyo dahab in loo xidhaa inaynay bannaanayn xataa waxaa soo gelaya sibyaantii yaryarayd ama carruurtii marka ayaa soo gelaya inamadii yaryaraa looma xidhi karo dahab iyo xariir yagu mukallaf ma aha oo kuma dembaabayaan oo rufica alqalamu can halaata wa can isabiyi xataa yaxtalim oo waa marfuucu lqalam ha yeeshee waalidadii baa waxa markaa waajib ku ah inay ka ilaaliyaan waxaan markaa u bannaanayn mas-uuliyaddu waxay saarantao ku dembaabaya waalidka hadduu markaa u oggolaado ama uu geliyo yacni markaa xariir ama dahab u geliyo ilmihii yaraa isaga ayaa ku dembaabaya waalidku laakiin ilmaha yari markaa dembi ma laha waxaana laga qaadanayaa wa xurrima calaa dukuurihim waayo ilmaha yari waa lab waa dakar yacni markaa inankaa yare markaa sabiga ahi dakar weeye mar hadduu dakar yahay cumuumka xadiidka waa gudagelayaa oo waxa weeye waa ka mid masale kale oo baabkaa ku tacalluqda haddaan yaro taabto waxay tahay waxyaalaha shareecadu ay xaaraantinimaysay in la tamkiiniyo oo bimacnaa loo suuro geliyo ilmihii yaraa ma aha ee waa in laga ilaaliyo khaasatan waxyaalaha labada jinsiya kala duwani ay kala leeyihiin oo waxa weeye waxa markaa dumarku la gaarka yihiin in waxa weeye raggii yacni inamadii yaryaraa in markaa loo geliyo ma aha waxa weeye ninka weyn wixii aan u bannaanayn oo tashabuh ugu bannaanayn ilmaha yarna in loo geliyaa iyadana markaa uma bannaana marka waxaa soo gelaya in waxa weeye yacni in loo geliyo inamadii markaa loo geliyo markaa dhar dumar oo kale in loo geliyo ama dahab iyo markaa waxyaalaha noocaas oo kalea loo geliyo dahab iyo xariir iyo loo geliyo wa kadalik waxa kale oo soo gelaya in waxa weeye dumarkii hablihii yaryaraa in markaa iyagana saas si la-eg yacni in markaa dhag dhar rag in loo xidho oo shaar iyo surwaal oo kale markaysagaa loo xidho inantii yaray ta noocaas oo kale waxa weeye waa kalad waayo waxa weeye in ragga iyo dumarku yacni isshabbahaan may ahayn ilmihii yaraana in tashabbuh lagu barbaariyo oo waxa weeye lagu soo markaa barbaariyo yacni isaga oo markaa yacni isu ekaysiinaya raggii inantii yarayd insaa lagu barbaariya ma aha marka ta noocaasi calaa kulli xaal waa in markaa laga ilaaliyo weeyaan haddaynu usoo noqonno masalada dahabka ahlucilmiga qaarkood oo mucaasiriinta ka midii waxay ku tageen mas'ale ku saabsan dahabka muxallaqa ahi inaanu markaa u bannaanayn dumarka waxaanay yidhaahdeen dahabku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood inuu markaa yahay dahab wareegsan oo isku xidhan sida waxa weeye haddii ay tahay kaatunnada yacni markaa jijimaha baalaa gacmaha la gashado saas si leeg silsiladaha iyo waxyaalaha la midka wax kasta oo sidaa isugu xidhan waxay yidhahdeen oo muxallaqa inuu muxallaq yahay daraaddeed baanu ugu bannaanayn dumarka ayay yidhaahdeen yacnii mas'alada noocaasana aad iyo aad ayaa mashaayikhda qaarkood ama ahlucilmiga qaarkooda waaweyni ay markaa aad ugu nuxnuxsadeen ha yeeshee jamaahiirta culammadu salafan wa khalafan waxay qabaan in markaa yacni dahabku in dumarku xidhaan inay bannaan tahay dahabka in dumarku xidhaa inay bannaan tahay dahabkaasi ha ahaado ka muxallaqa ee markaa wareegsana isku xidhan ama ha ahaado midaan muxallaqa ahayn sidaas iyadaa bay markaa qabaan yacni jamaahiirta culammadu salafan wa khalafan daliil cadoo markaa dahabka muxallaqa iyo hayru muxallaqa kala saaraya oo tilmaamaya inuu muxallaqu aanu dumarka u bannaanayn laakiin kan muxallaqa aan ahayn inuu u bannaan yahay sheegayana yacni mid la hayo ma aha cumuumka xadiidkanna waa la deliishanayaa uxilla dahabu yacni waxay shamlinaysaa kii muxallaqa ahaa iyo kaan muxallaqa ahayn labada mid walba waa shamlinaysaa axaadiis kale oo soo aroortay nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo aroortay oo dahab muxallaqa inuu waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam dhadigu uu xidhay taasna waxa weeye waa jirtaa sida xadiiska abu daawuud iyo kayrkii ay soo wariyeen oo kaatun dahab ah ayaa waxaa u soo diray najaashi baa hadiyad ugu soo diray nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiguna waa qaaday oo waxa uu u dhiibay inan markaa inantiisu dhashay oo zaynab binti rasuul sala allahu calayhi wasalam inanay dhashay ayuu nebigu u dhiibay sala allahu calayhi wasalam dabeedna waxa uu ku yidhi taxallii biha yaa bunaya yacnii inantaydii yarayday xidho ayuu ku yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiiskaasina waa xadiis qawi ah sheekh muqbilna waxa uu ku quweeyey yacni aljaamic yacni kitaabkiisa la yidhaahdo yacni aljaamic asaxiix ayuu markaa ku taxsiiniyey xadiiskaas waxaanu u baabaystay in waxa weeye dahabka muxallaqa ahi inuu dumarka u bannaan yahay ayuu marka u baabaystay marka xadiiskaasi waxa weeye calaa kulli xaal waa xadiis qawiya waxaanu markaa nas ku yahay oo ku cad yahay inkaatumada oo dahab muxallaqa ah inuu markaa dumarka u bannaan yahay ama dhadiga u bannaan yahay ayuu xadiisku nas ku yahay wa kadalika bukhaari waxa uu saxiixiisa ku soo arooriyey ama ku soo wariyey isaga oo mucallaqa oo majzuuma inay caaisho kaanat talbasu khawaatima adahab yacni waxa weeye mucallaqaadka bukhaari ee majzuumkaahina waxay markaa culammada agtooda ka yihiin yacni saxiix bay agtooda ka yihiin marka kaanat talbasu khawaatima adahab kaatummada dahabka ayay xidhan jirtay caaisha marka arrinka noocaas oo ku saabsan yacni dahabka waxa la xidhanayo iyo waxaan la xidhanaynin caaisha inay markaa dadka ugu taqaano way keensanaysay marka arrinku waayo waxa weeye nebiga sala allahu calayhi wasalam yacni dhowaanshaha ay u dhoweyd ee marka waxa weeye ayaa markaa keensanaya gaarka uu usii jeclaa zawjaadkiisina ay ka mid ahayd markaa nebigana sala allahu calayh wasalam muddo doora ay markaa waxa weeye la joogtay marka waxa weeye muddadaasi muddo ay garan weydo ma aha dumarkuna ay og tahay siday dahabka ku yihiin iyo meesha uu kaga yaallo marka waxa weeye miday markaa garan waayi karto yacni ma aha miday garan waayi karto inuu waxa weeye dahabka yacni kaatunkoo kale inaanu dumarka u bannaanayn hadday caynkaa xukunku yahay waxa weeye waa miday markaa garan lahayd oo aynay markaysaga waxaad markaa ka jaahil noqoteen calaa kulli xaal adilada markaysagaa loo daliishadayna waa adilo markaysaa waxaan marka aan ahayn yacni sariix marka aan ku ahayn waa ta kale markaysaa waxaan markaa yacni markaa sheikha yacni mas'aladaa ku tegey waxa markaa yacni uu kaga jawaabay axaadiista qaarkood inuu yidhi waxaa lagu xambaarayaa inay tahay qabla taxriim yacni markaa inay tahay baa lagu xambaarayaa sidaas yada ayuu markaa kaga jawaabay axaadiista qaarkood marka waxa weeye taana waxay tahay xambaarista lagu xambaarayo qabla taxriim mid marka waxa weeye daahir ah yacni ma aha oo waxa weeye taxriim hadda markaa yacni la odhanayo waa dembeeyey yacni markaa waxa weeye oo waa ku soo arooray in dahabka muxallaqaa dumarka laga xaaraantinimeeyey yacni markaa ma sugna oo mid waxa weeye maqaamka yacni sugan ma aha marka sidaas aawadeed naskhiga waxa la yidhaahdana waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa inuu kaasi horreeyey marka la yidhaahdo wuxuu markaa macnuhu noqonayaa ka horano kaasina waa mansuukh kanna waa naasikh naskhigana waxa weeye taariikh iyo ogaal inay sidaa u kala horreeyeen ayaa loo baahan yahay sidaa inay u kala horreeyeen ayaa loo baahan yahay culammada qaarkooda cagsiga ku xambaarayna waa jiraan oo yidhi waxaa lagu xambaarayaa in markii hore la nahiyey oo markii dambena markaa la ibaaxeeyey ahlucilmiga qaarkood oo sidaas iyadaa ku xambaarayna waa jiraan oo culammadii horeba qaar ay ka mid yihiin xadiiska ku soo arooray nebigu sala allahu alayh wasalam in laga soo wariyey naha can adahabi ama naha can lubsi dahabi ilaa muqatacan xadiiskaa waxa weeye yacni cillooyin baa loo soo arooriyey ha yeeshee sheekh albaani xadiiska waa quweeyey yacni cilalna waa loo sheegay xadiiska caynkaasa hadduuba marka xadiiskaasi waxa weeye sugan yahay oo asaxo yacni waxa markaa culammadu ay isku hayaan maqaamka markaa lagu xambaarayo oo waxa weeye ahlucilmiga qaarkood waxay ku xambaareen ciddan laga nahiyey xadiiskuu sheegayaa inay ragga tahay ayay markaa ku xambaareen culammada sidaa ku xambaartay in markaa ragga looga jeedana oo uu khitaabkani ragga ku saabsan yahayna ibnu taymiya ayaa ka mida majmuuc fataawahana hadal saasa waa ku ishaaray sharxulcumdahana sida layga soo naqliyey waaba ku tasriixinaya arrinka caynkaasa inuu yidhi waxaa looga jeedaa ragga ayaa looga jeedaa oo waxa weeye ilaa muqatacan waxa weeye waxyaalaha yaryar ee xaajadu keensanayso sidii ilig in la gashado iyo sida waxa weeye sankoo kale iyo waxyaalaha noocaasa haddii waxa weeye dhaawac kaga dhaco oo sidii waxa weeye markaa saxaabigii markaa yacni uu loo gashado markaa dhaawacu sanka kaga dhacay yacni taas oo kale ayaa markaa laga reebayaa waa mawaadicda caynkaas ee xaajada ah ayaa laga tilmaamayaa ilaa muqatacan oo waxa weeye sidaa weeyaan culamada qaarkooda markaa yidhi dumarka waa lagu xambaarayaa laakiin israafka badan bay markaa u diidaysaa yacni xadiiskani u diidayaa sidaa yidhina yacni waa jiraan marka khulaasadu calaa kulli xaal waxay tahay yacni dahabka muxallaqa iyo hayru muxallaqa yacni mid waliba waxa weeye sida raajix ee jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen yacni waxa uu yahay mid dumarka u bannaan yacni weeyaan mid dumarka u bannaan weeyaan axaadiista qaarkoodoo nebigu sala allahu calayh wasalam yacni in zakada ay ka bixiyaan uu u sheegayna waa jirtaa oo taasina ay tilmaamayso dahab muxallaqa iyagoo gashana inuu nebigu sala allahu calayh wasalam intuu u taqriiriyey uu u tilmaamay inu zakada inay iska bixiyaan ha yeeshee markaysaga culamada qaar waxay yidhaahdeen yacni waxaa lagu xambaarayaa qabla altaxriim intaan dahabka muxallaqa aan la xaaraantinimayn ayaa lagu xambaarayaa laakiin xambaarista caynkaasi mid waxa weeye daahir ah oo muuqanaysa yacni ma aha xadiiska shan boqol iyo soddon wa can cimraana bni xusaynin radia allaahu canhuma cimraan ibni xusayn waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay uu yidhi ina allaha yuxibu idaa ancama calaa cabdin ilaahay waxa uu jecel yahay idaa ancama hadduu u nicmeeyo calaa cabdin addoon nicmata nicmo uu u nicmeeyo an yuraa in laga arko aharu nicmatihi calayhi raadkii nicmadiisa in korkiisa laga arko sidaas yadaa ayuu ilaahay jecel yahay rawaahu lbayhaqiyu bayhaqi ayaa markaa soo wariyey oo xadiiska sunanulkubraa yacni ku soo wariyey waxaa kaloo xadiiskan soo wariyey imaam axmed waxaa kaloo soo wariyey dabaraani oo kabiirka ku soo wariyey haysamina waxauu yidhi yacni rijaalka axmed waa siqaad buu yidhi ibnu cabdilhaadina waxa uu sheegay in waxa weeye xadiiska ibn abidunya kitaabu shukri inuu ku soo wariyey bayhaqina inuu soo wariyey waxaanu marka uu yidhi ninka xadiiska ku jira la yidhahdo fudayl ibnu fadaala oo shucba marka uu wax ka warinaya ninkaasi waahiqo ayuu yaxya bnu maciin uu yidhi marka tawsiiqa ninkaas ayuu sii tilmaamay abu xaatimna waxau ihi ninkaasi waa shaykh sidaa waxa uu ka odhanayaa ibnu cabdilahaadi muxararka ayuu ka odhanaya muxararka ayuu ka odhanaya marka ninkaana waxa weeye yacni dadka qaarkood baa waxay moodeen inuu majhuul yahay sidaas aawadeed buu si gaara uu markaa usii xusay albanina waxa marka uu yidhi xadiidka cimraan waa saxiixiyey oo mishkaatulmasaabiixa tacliiqa uu ku leeyahay buu ku saxiixiyey waxaa kaloo jira markaysa waxaa dariiqyo kale oo markaa la soo wariyey oo iyaguna markaa shawaahid u ah oo marka abilaxwas ninka la yidhahdo cawfu bnu malik ibnu nadla oo uu aabbihii ka warinayo inuu yidhi aabbihii yacni ninka la yidhaahdo malik ibnu nadla oo saxaabiya baa nebiga sala allahu calayhi wasalam baan u imi buu yidhi dabeedna maryo liita anoo sita ayaa nebiga u imi buu yidhi sala allahu calayhi wasalam markaasuu dabeedna wuxuu igu yidhi xoolo ma leedahay markaasaan idhi haa markaasuu yidhi xoolahaad leedahay maxay yihiin markaasaan ku idhi geel iyo adhi iyo farda iyo addoommo intaba waa leeyahay intaba waa leeyahay markaasuu dabeedna nebigu igu yidhi sala allahu calayh wasalam faidaa aataaka allahu almaala falyura aharu nicmati illaahi calayka wa karaamatihi haddii ilaahay xoola ku siiyo raadka nicmada ilaahay yacni ay leedahay iyo sharfista ilaahay raadka ay leedahay ee ku sharfay taas raadkeedu korkaaga ha ka muuqdo oo xoole haddii lagu siiyey dushaada wanaajiyo sida dadka caydha ah dee waxa weeye maryo markaa yacni xunxun ha qaadanee maryo wanaagsan markaa qaado oo nicmadu ha kaa muuqato yacni sidaasaa nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiiskaana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i iyo imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo tabaraani iyo kabiir ku soo wariyey iyo xaakim ayaa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixiyey tirmidi baa soo wariyey isaguna saxiixiyey ibnu xibbaan baa saxiixiyey cabdulxaq ilishbiili baa saxiixiyey albani baa sanadkiisa markaa saxiixiyey muqbil baa yidhi waa saxiixun calaa sharti muslim waxaanu tilmaamay axaadiistii daara qudni uu markaa bukhaari iyo muslim ku ilzaamiyey inay soo saaraan inay fiicnayd inuu markaa xadiiskani ka mid yahay yacni sidaas yadaabuu markaa waxa weeye sheegay shucaybna waxa uu yidhi waa saxiixun calaa sharti muslim dariiq kale ayaa jira oo marka camr ibnu shucayb can abiihi can jaddihi laga soo warinayo tirmidi iyo xaakim soo wariyeen tirmidina waa taxsiiniyey waxaanu xaakim yidhi waa saxiixulisnaad dahabina waa ku waafaqay sanadka xadiidkaana albaani waxa uu yidhi waa xasan marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni dariiqyadaas marka laysu geeyo waxa uu xadiisku markaa yacni noqonayaa mid waxa weeye aad u xoog badan ayuu markaa noqonayaa oo mashhuura macnaha uu xadiisku inoo sheegaya waxa uu inoo tilmaamayaa in waxa weeye ilaahay qofka uu u nicmeeyey inuu nicmadii aanu qarinina nicmadii inuu iska muujiyo hu wanaagsan iyo dhar wanaagsan iyo inuu qaato inay tahay oo waxa weeye markaa nicmadii uu markaa muujiyo sidaasna ilaahay inuu jecel yahay oo waxay ka mid tahay shukrinaqa ilaahay loo shukrinaqayo oo waxa weeye hadduu maryo xunxun qaato macnaheedu waxay noqonaysaa cabasho oo kale markaysagaa uu cabanayo walisaanu xaali bishikaayati andaqu buu yidhi oo waxa weeye cabashada ama dayradu dee marna afkaa laga dayriyaa marna muuqaa laga dayriyaa marka waxa weeye muuqiisa ayaa markaa dayrinaya oo yacni tilmaamaya waxa weeye wax markaa yacni xoolo iyo markaa wax markaa wanaagsan inaan la siinin sidaas oo kale markaa tilmaamaya marka waxa weeye nicmadii ilaahay inuu muujiyo waxa ku sugan markaysagaa shukrinaq baa markaysagaa ku jiro rabbi loogu shukrinaqayo waata kale waxa weeye fuqarada iyo dadka markaa baahani waa inay gartaan ninkani ninuu ilaahay u nicmeeyey inuu yahayo si ay markaa isaga ugu soo hagaagaan oo wax u weydiistaan yacni hadduu laakiin waxa weeye markaa fuqaradii uu isu ekaysiiyo waxa weeye dee waan idinma dhaameahay waxba hay weydiininay ka dhigan tahay waxba hay weydiinina idinma dhaamee sidaas yadaabaa marka waxa weeye macnuhu markaa ka dhigan yahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa in waxa weeye sifatulmaxabba ilaahay in lagu sifaynayo ayaa markaa laga qaadanayaa maxabbada ilaahayna yacni wax ta'wiil la yidhahdo lagu samayn maayo ee siday u soo aroortay baa loo sugayaa laakiin waa jacayl aan la mid ahayn jacaylka makhluuqaadka aan la mid ahayn kayfkiisa iyo qaabkiisana aynaan garanaynin siday u soo aroortayn u rumaynaynaa yacni wax ta'wiil iyo taxriif la yidhaahdana kuma samaynayno xadiidka shan boqol iyo koob iyo soddon wa can caliyin radia allaahu canhu cali waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay naha inuu markaa nahiyey can lubsi alqasiyi yacni waxa weeye maryaha xidhashada la xidhanayo qasiga la xidhanayo qasiguna waxa uu yahay waa maryo yacni markaa xariir iyo markaa yacni wax kale labadaba markaa yacni koobsanaya oo yacni markaa xariir saafiya ma aha laakiin waxaa ku jira waxaan markaa yacni xariir ahayn iyo xariirtiiba markaa isku dhex jira labadaas qaybood ayaa markaa isku jira walmucasfari iyo mucasfarka kuwa markaa casfarka la mariyey casfarkuna waxa weeye waa shay markaa casoo sida zacfaraanka oo kale ah yacni weeye marka waana nabaat marka waxa weeye macruufa marka maryaha marka waxa weeye waa lagu caseeyaa maryaha waa lagu caseeyaa rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam maryihii markaa xariirta iyo waxa kale ay isku jireen oo waxa weeye labada shay ka koobnaa oo xariir iyo markaa yacni shay kale ayaa isku jiro isku dhafan taa inuu nebigu nahiyey ayaa laga qaadanayaa taana waxa weeye waa soo aragnayo xadiiskii cumar oo kalea ka mid a axaadiista inoo tilmaamaysa naha nabiyu sala allahu alayh wasalam can lubsi alxariiri ilaa mawdica isbicayni aw halaatin aw arbac xadiidkaas oo kale ayaa markaa ka mid a xariirtana waxa weeye sideedaba waa dharka ahlu jannaha oo ilaahay waa ku yidhi walibaasuhum fiiha xariir yacni dharka ay jannada ku xidhanayaan xariir weeyaan ayaa marka uu ilaahay yidhi marka sidaas aawadeed ayaa waxa weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi man labisahu fi dunya lam yalbashu fi laakhira ninka adduunyada xariir ku xidha aakhiro xariir ma xidho adduunyada hadduu markaa xariir ku xidho yacni aakhiro xariir xidhan maayo waynaga nidhi xariirta la sheegaya waa xariirta xayawaaniga ah ee markaa waxa weeye xayawaanaadka qaarkood yacni markaa ay sii daayaan taas markaa weeye laakiin kuwa waxa weye loo ekaysiiye nabaadka laga sameeyey taas iyadii xaaraan ma aha inagii tilmaanay waxaa kaloo uu xadiisku tilmaamayaa yacni casfarka dharka la mariyey inuu nebigu sala allahu alayh wasalam nahiyey oo reebay ayuu markaa xadiidkani uu tilmaamayaa xadiidka kale ka dambeeyana waa la macne waxa uu markaa yacni xadiidka shan boqol iyo laba iyo soddon wa can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma cabdillaahi bni camr bn alcaas waxaa laga soo wariyey isagiyo abiiba ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi ra'aa calaya anabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu igu arkay korkayga thawbayni laba maro oo mucasfarayni casfar la mariyey ayuu igu arkay oo faqaala wuxuu yidhi ummuka amaratka bi haada yacni wa calaa sabiili istifhaam ay a ummuka ma hooyadaabaa amaradka ku amartay bi haadaa kan markaa xidhashadaad xidhanayso hooyadaa miyaa ku amartay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka xadiidkani waxa uu tilmaamayaa yacni casfarka waxa lagu sibaaqeeyey ee maryo ah in markaa raggu ay xidhaan inaynay ahayn inay raggu xidhaan yacni inaynay markaa ahayn waxa loo diidayaana waa laba sababood waa mida waxa weeye waa markaa yacni gaalada ayaa markaa xidhata gaalada ayaa markaa xidhata ina haadihi min hiyaabi alkufaari falaa talbasha xadiis kale oo saxiixay ku soo aroortay tani maryaha gaalada ayay ka mid tahay ee ha xidhanin sababta kalena waxay tahay dumarka ayaa waxa weeye xidha markaa tashabuhun lilkufaar iyo tashabuhun lilnisaa labadaa marka ayaa loo diidayaa dumarka iyo gaalada yacni marka ayaa in la shabaho la diidayaa oo raggu inay dumarka shabbahaan uma bannaana yacni in gaalada la shabbahaana oo laysu ekaysiiyaana marka iyaduna ma bannaana sidaas iyada abaa loo nahiyayaa oo loo reebayaa marka waxa weeye in muxaram ay tahay ayaa laga qaadanaya xadiiska shan boqol iyo saddex iyo soddon waa can asmaa binti abi bakrin asmao ina abi bakara waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhuma yadiyo aabbaheed ba ilaahay raalliha ka noqdee annaha akhrajat inay soo bixisay jubbata rasuuliillaahi sala allahu alayhi wasalam jubbaddii nebiga sala allahu alayhi wasalam inay soo saartay oo makfuufata aljaybi waalkummayni waalfarjayni biddiibaaj yacni jubbaddaa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo makfuufata aljaybi yacni jayb waxaa la yidhaahdaa waa qoorta waxaana markaysaga waxaa jayb loogu magacaabay qoorta markaa jaritaanka markaysaga waxaa la jaro ayaa markaa loogu magacaabay goyntaa la goynaayo daraaddeed ayaa jayb loogu magacaabay laakiin waayadii dambe waxaa loo isticmaalay kan lacagta lagu rito markaa kaasi waxa weeye wakhti dambe ayaa markaa loo isticmaalay erayga jayb laakiin jayb markii hore waxaa la odhan jiray qoorta ayaa loo isticmaali jiray jubbadaasoo makfuufata aljaybi yacni mid lagu laabay markaa waxa weeye qoorteeda lagu laabay ahaatay iyo walkumayni labadeeda markaa kum bimacnaa labada gacmood yacni markaa halka laga soo saarayo lagu laabay iyo walfarjayni labadeeda markaa dilaac yacni mid lagu laabay bidiibaaji diibaaja lagu laabay yacni diibaaj ayaa lagu laabo diibaajkuna waa nooc xariirta ka mid oo waa xariirta nooceeda adag weeyaan marka inta lagu laabay baa halkaas yacni markaa lagu tolay afafkaasaa lagaga tolay marka waxa weeye jaybka waxaa waxaa looga jeedaa farjaynka yacni markaa labada dilaac ayaa laga tilmaamaya bimacnaa waxa weeye culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa dilaaca hore ee bimacnaa halkan waxa weeye hore markaa ay ka kala furan tahay ee xagga markaa caloosha yacni markaa jubbaddu ay ka kala furan tahay ee shaararka iyo markaa laga xidho marka waxa weeye halkaa ay ka dilaacsan tahay ama ay ka furan tahay waa mid yacni ka kalena waxay tahay waa xagga dambe ayay xagga hoose markaa ka furantay sida koodharkaoo kale markaa qaarkood ay leeyihiin oo xagga dambe markaa in yaroo faantaxa ay ku leeyihin oo ay ka kala furan yihiin marka labadaas waxa weeye yacni meelood ay ka kala furan yihiin baa farjaynka laga tilmaamaya culammada qaarkood oo waxa weeye yidhi farjaynka waxaa looga jeedaa uun halkaa hore ee laakiin waxa weeye labadii dacal ayaa mid walba marka waxa weye waxaa laga soo qaaday marka inuu markaa yahay yacni markaa mid gaara marka labada sidaasaa laba looga dhigay waa labada markaysaa markaa yacni labadii afa isu imanayey ayaa mid walba markaa waxa la xisaabiyey yacni markaa waxa weeye mid gaara laakiin waxaad mooddaa markaa macnaha hore inuu markaa abhar yahay ou isagu muuqasho badan yahay xadiidka abu daawuud baa soo wariyey wa asluhu fii muslimin xadiidka asalkiisu muslim buu ku jiraa wa zaada waxa uu kordhiyey muslim kaanat waxay ahayd jubbadani cinda caa'ishata caaisha agteeda ayay ahayd xataa qubidat ilaa caaisha la qabtay oo bimacnaa la oofsaday oo caaishii markaa ay dhimatay qubidat waxaa looga jeeda ay tuwufiyad ilaa la oofsado caashii ka dhimatay fa qabadtuhaa asmaa markaasay tidhi oo walaasheeda ahi yacnii aniga ayaa markaa qabtay oo gacantayda ay soo gashay jubbadda wa kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama yalbasuhaa nebiguna waxa uu ahaa mid xidha ayuu ahaa fa naxnu naqsiluhaa lilmardaa annagu waxaannu markaa u maydhnaa lilmardaa kuwa buka nastashfii biha waa isku markaa dawaynaayo yacni barakaanu ka barakaysanayno daraaddeed ayaannu markaa isugu dawaynaa xadiidka markaa riwaayada abi daawuud waxaa ku jira markaa nin la yidhaahdo sanadkeeda waxaa ku jira siduu ibnu mulaqinba uu sheegay nin la yidhaahdo almughiiratu bnu zayaad almawsili nin la yidhaahdo ayaa ku jira waxaanu yidhi ibnu mulaqin ninkaas ibnu xibbaan waa ka tegey xadiidkiisaoo bimacnaa matruuk inuu yahay buu xisaabiyey asdi iyo wakiiciyana waa tawsiiqiyeen wakadalika yaxya bnu maciinna laba riwaaya laga soo wariyey labada riwaaye midkood waa ku tawsiiqiyey ragga kale ee tawsiiqiyey waxaa ka mida aanu ibnu mulaqin sheegin ibnu camaar baa ka mida yacquub ibnu sufyaan baa ka mida yacni marka waxay yidhahdeen waa siqa ayay yidhaahdeen abuu xaatim iyo abuu zurcayana waxay yidhaahdeen waa shaykhun bay yidhaahdeen culamo kaleo muxadisiinta ka mid oo yidhi xaadiiskiisu waa yacni idiraab baa ku suganna waa jiraan yacni marka imaam axmed laftiisuna waxau yidhi axaadiisu manaakiir saas yada ayuu marka uu yidhi xaafid ibnu xajar waxa markaa uu ku jamciyey taqriibka waxau idhi saduuqun lahu awhaam waa nin saduuq ah oo runsheegid badan ha yeeshe markaa xoogaa ismoodsiine ayuu leeyahay uu wax ismoodsiiyo marka calaa kulli xaal yacni marka xadiidkan waxa marka uu noqon karaa yacni jarxiga markaa ibnu xibbaan uu jarxiyey ee marka uu ka tegey yacni mufasar ma aha waxyaalaha markaa fasirana lagu sheegayna waa idiraab iyo mukhaalafo iyo inuu markaa la yimaado marka waxa weeye haddaanu mukhaalafo la iman xasan buu iska noqonayaa xasan ayuu markaa iska noqonayaa sida muxaqiquba uu u taxsiiniyey waxaanu waafaqsan yahay xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey ayuu markaa waafaqsan yahay marka wax mukhaalafaa ma samaynin sidaas aawadeed wuxuu iska noqonayaa xasanun lidaati buu iska noqonayaa xadiidka muslimna shaahid buu u noqonayaa oo saxiixun ligayrihi buu noqonayaa wazaada albukhaariyu bukhaari waxa uu kordhiyey oo uu xadiidka kusii daba daray fi ladabi almufradi kitaabkiisa adabulmufrad la yidhaahdo wa kaana yalbasuhaa nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa mid xidha jubbaddaas lilwafdi wafdiga ayuu u xidhan jiray marka uu la kulmayay yowmaljumucati jimcahana waa u xidhan jiray markuu doonayo inuu kusoo tukado xadiidkana waxau yahay waa xadiis xasana sheekh albaanina waxa uhi isnaadkiisu waa xasan sidaas iyada abu adabulmufradka markaa ku yidhi yacni marka waxa weeye saxiixu ladabi almufrad ayuu ku yidhi muxaqiquna waa sida marka uu tilmaamay xadiidkani waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye maryihii xariirta yar lagu daray ama lagu tolay aan xariirtaasina aynay badnayn inaan wax xaraji ku sugnayna la xidhan karo taas iyadaabaa laga qaadanaya culammada jamaahiirtu xadiidkan oo kale ay deliishadaan oo waxay yidhaahdaan intaasoo meelood haddii afka lagaga markaa lagu laabo yacni afar farood waa ka badanaysaa bay yidhaahdeen haddii waxa weeye labada gacmood haddii afka lagaga laabo labada markaa kum oo labada gacmood ah meesha laga soo saarayo haddii afka lagaga laabo oo qoorta afka lagaga laabo oo waxa weeye labada markaa xagga hore dilaaca iyo xagga dambe markaysaga markaa la intaaba lagaga laabo waxaa ka dhalanaysa markaysaga inay ka badato afartii farood haddii gaar loo saari lahaa inay afartii yacni farood ka badato ayaa ka dhalanaysa marka waxa weeye calaa kulli xaal laakiin tan noocaasi markaysaga daahir ma aha oo mid yacni markaa sariix ku ah inay ka badanayso ma aha xadiiska horena sariix buu ku ahaa nahyiga marka maadaama xadiiska hore sariix nahyiga ku ahaa shay muxtamila yacni markaa sariixii loogama tegayo yacni xadiiskii ku caddaa loogama tegayo shay muxtamiloo aqbali kara inuu sida noqdo iyo inuu sida noqdo mid looga tegayo ma aha waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa in waxa weeye maalinta jimca iyo in markaa lays dhar wanaagsan in la xidho ayaa lafteeda markaa laga qaadanaya taana horeynu usoo marray waxa kale oo markaa yacni culammada qaarkood ay ka deliishadeen in waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam tabarugii laga barakaysanayay in markaa ay bannaan tahay oo mashruuc tahay ayaa markaa waxa weeye taasna laga deliishan karaa qaarna waaba sii qiyaasteen oo waxay yidhaahdeen maadaama nebigaba sala allahu alayh wasalam in laga barakaystaa yacni markaa wixii jidhkiisu taabtay yacni markaa ay bannaan tahay sidaas si leeg dadka saalixiinta ee wan wanaagsanna yagana in raadadkooda laga barakaystaa inay bannaan tahay ayay markaa ku tusinaysaa laakiin waxa weeye qiyaaska mas'alada la qiyaasanaya waa midaan sax ahayn siday markaa jamci badan oo culammada ka midii markaa ay caddeeyeen yacni in la qiyaasto oo la yidhaahdo maadaama nebiga sala allahu alayh wasalam wixii jidhkiisu uu taabto laga barakaysan jiray yacni dadka kalena waa laga barakaysan karaa taas waxa weeye markaa ma aha mid yacni markaa waafaqsan sidii markaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ay markaa ku sugnaayeen waa mid markaa khilaafsan weeye oo saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam yacni may dhicin abubakar iyo cumar iyo yacni raggii fudalada ahaa ee saxaabada ka mid ahaa inay ka barakaysteen may dhicin taasi waxay ku tusinaysaa maadaama aynay sidaas samaynin in waxa weeye aan markaa yacni in laga barakaystaa inayna mashruuc ahayn ayay markaa ku tusinaysaa in laga barakaystaa inayna mashruuc ahayn dadka saalixiinta ayaa laga qaadanaya ee oo markaa yacni fahamkii iyo nahjigii iyo dariiqadii salafka ayay markaa khilaafsan tahay waa midda labaade waxa kaloo ku sugan mafaasid baa ka dhalan karta yacni barakaysiga laga barakaysanayo oo nebiga sala allahu alayh wasalam biyaha uu ku weysaysto ayaa markaa waxa weeye inta wax loo dhigto yacni markaa la laysmarmarin jiray ama markaa waxa weeye yacni laga barakaysan jiray wa kadalika candhuuftiisa markaysaga ayaa gacmaha loo dhigan jiray oo laysmarmarin jiray yacni waxa weeye ayaa markaa sidaas iyada ah laysu marmarin jiray marka waxa weeye barakaysiga caynkaasa waxa ku sugan yacni inay ka dhalan karto qofkii inuu iscajabiyaba marka waxa weeye uu arko iyadoo candhuuftiisii gacmaha loo dhiganayo oo laysmarmarinayo waxaaba dhici karta inuu ku fitnoobo oo uu iscajabiyo ayaa markaa suurowda waxaa kaloo markaysaa markaa ku sugan saddu daraa'ic oo in qofkan laguba fitnoobo oo markaysaga waxaan markaa la caabudo oo wax gaara markaysaga inuu ta'siir iyo wax leeyahay in markaa loo qaato oo shifaaga iyo markaysaa waxaan markaa yacni dawada iyo markaysaga wax laga helayo yacni sidaas iyadaa in loo qaato ayaa suurtoobi karta marka sidaas aawadeed yacni mid laga qiyaasan karo ma aha oo la odhan karo maadaama nebigaba sala allahu calayh wasalam waxaa jidhkiisu taabtay laga barakaysanayey in dadka saalixiinta laga barakaystaana waa bannaan tahay in sidaas yadaa la yidhaahdaa yacni ma aha mid saxa ma aha wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk